asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku soo qaadanno sheekooyinka murtida kuwaasoo ah kuwo kala duwan oo mar ku imaanhaya sheeko keligeed marna ku imaanhaya mahmaah keligeed marna ku imaanhaya saddexley gooni isugu laran oo iyadu iskor saarsaaran marna ku imaanhaya labaaley iyadu isdaba marsan oo laga yaabo inay laba macnaaley tahay ama laba dhiil oo laysku daboolay ay noqon karto teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko cajiiba oo ka mid ah dadka sida xun wax ku doona iyo waxyaalaha ay la kulmaan waxaa la yidhi laba ayaa jiri waxay ahaayeen laba tuug labadaas waxay ahaayeen laba tuug labadaa tuug waxaa dhaqankoodu ahaa inay wax dhacaan wax hadaan wax boobaan dadkana sidiisaba haddii aad si xun wax ku raadiso si xun baad ku baxdaa adiga laftaadu haddaad si xun wax ku raadiso si xun baad ku baxdaa waana tii aan horay u soo aragnay labadii tuug ee intay guriga derbigii ka duleeliyeen guriga ninkii lahay uu arkay gurigoo derbiga laga soo duleeliyay baangada afka badan uu la sugay ee labadii nin mid ka mid uu gacanta soo geliyey derbigii saa markuu usoo geliyu gacantii ka gooy markaasuu gacantii hoosta gashaday ma ogta markaasuu war maxaad soo qaaday siyo labadaba gasho alaabo badan baa soo qaaday kii kalaa labadii gacmood geliy markaasaa labadiiba qardam laga siiyo baangadii lagaga jaray markaasuu isagoo cabaadaya la soo baxay labadiiba aa war amubiyo hortaabaana laga jare hanugu cabaadeen waa qayb tuugnimadu tuugada laftooda ayaa waxay isku yihiin xasad tuugada laftooda ayaa waxay isku yihiin kuwa isdhaca oo ismardabeeya labadan tuug marka laba tuug bay ahaayeene waxay heloodeen sanduuq dahaba sanduuq dahaba ayay heleen markay sanduuqii dahabkaa heleen ayaa waxay ku tashadeen oo ay isdhaheen dee hadda sanduuq dahaba haynu hellay ee haddii eebba idmahayo maadaama oo aan sanduuq dahaba hellay magaalada yaynaa aadina yaan layna arkina midna sanduuqha sii ilaaliyo midna cunto haynoo raadiyo haye weeye kii marka sanduuqa waardiyeynhayay yaa wuxuu go'aansaday kan markuu cunnada u keeno inuu dilo kii cuntada doonayna waxa uu go'aansaday markuu haddii eebba idmahayo uu cuntada u sii wado inuu sun ugu daro cuntada oo uu suneeyo kaasna cuntada ku dhinto labadooda marka midba midkii kale ayuu u fekeray waa dhaqanka siyaasiyiinta waayahan bariga afrika jooga ay ku dhaqmaan oo kaleento hababka ay isu dilaan ama hababka ay isu khayaamaan ama hababka ay maaragtay shirqoollada isugu dhigaan oo kale hab u eg weeyaan tuugada iyo siyaasiyiintu marka inay isku nooc yihiin waxbaa ku tusaayo oo halkaasaad ka arkaysaa kii marka baangad buu sii afaystay kii dahabka ilaalinayay kii kale ee haddii eebba idmahayo cuntada doonayna cuntadiibuu sun ku soo daray kii cuntadiibuu keenay war hebelow cuntadii waan kuu keenay haye dhig buu yidhi markuu dhigay yuu aayar gadaal gadaal ka mara ee qurdub kurgu ka gooy kurg ayuu ka gooy haye isagoo kiioo meydoo halkan yaal yuu aayar cuntadiisii isna la soo kala baxuu yidhi ad cuntada cunti isna cuntadiibuu cunay haddii sun bahayd cuntada sooma ciq isna suntiibuu cunay labadoodiiba meeshii ayay ku dhinteen hadday labadiiba dhinteenna maxaa dhacay dee sanduuqii dahabka ahaa qoladii ilaahay ugu talagalay ayaa halkoodii ka qaatay taasoo ku tusaysa in hunguri wax ka weyn wuu dilaaciyaa ay tahay oo iimaan la-aan ay tahay oo tuugada lafteedu ay iimaan la-aanta ku jirtaay meel walba ay ula dhici hadday qaybsadaanna wayba deeqi lahayd hunguri wax ka weyni wuu dilaacshaa baa la yidhi waa dhaqamada tuugadu ay leeyihiin maamahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena nabtaa maanta idamka iibe waxaa la yidhi hunguri wax ka weyn la geliyey wuu dilaacaa